aad iyo aad baad umahadsan tahay khadar maxamed cakule iyo v o eba waxaad la socotaa in caqabada waaweyn ay dalka ka haysteen oo lagaga dhaqmi jiray iyada oo dastuurkuna uu jidaynaya inta xeerasha la sameynayo in wixii la isku odhan jiray republic of somalia lagu sii dhaqmo taas ayaa runtii maanta soo idlaatay iyada oo muddo lix sano ah xeerkaasi uu soo socday qabyo qoraalkiisu hirgelintiisa iyo hindisigiisa iyo taabagelintiisana oo iska lahaa madaxweynaha shanaad ee jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo waxyaalaadkii lagu doortay ay ka mid ahayd dalkani inuu yeesho qaanuun u gaara oo xeerka ciqaabta guud uu noqonaya marka xeerkaasi sidaas ayaa maanta somalilan uuga dhammaaday waxaana uu tegay golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan ayaan maanta horgeynay doodiisa iyo falanqeyntiisuna maalmaha soo socda ayay socon doontaa kulankan kulanka xigana haddii alla idhaahdo golaha waa ka gudbi doonaa sida caadigaana wuxuu tegi doonaa golayaasha xeerdejinta oo procedureka ugu soo horeeyo golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan baahinta halagbi bulshada u qabtaa ama garsoorka somalilan u qabaa in xeerkan uu helo aad iyo aad baad walaal khadar umahadsan tahay baahida uuga jawaabayo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo ummadiisaba waxa weeye kow xeerka ciqaabta guud dhulka uu ilaalinayaay ma aha dhulka jamhuuriyadda somalilan waxaana uu si cad uga soo horjeeday qodobka labaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan xeerka ciqaabta guud ee laga guurayaay waxa uu ilaalinaya maaha qaranka somalilan waxaana uu si toosa uga hor imanayaa qodobka koowaad labaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan xeerka ciqaabta guud muwaadiniinta uu ka hadlayaaye ma aha muwaadiniinta dalka jamhuuriyadda somalilan qodobada xeerka ciqaabta guud waxa ay tix raacayaan dastuur aan ahayn dastuurka jamhuuriyadda somalilan xeerka ciqaabta guud waxa uu qaranka somalilan ku ahaa sharciyan caqabad xeerka ciqaabta guud waxa uu garsoorka qaranka somalilan ku ahaa caqabado sharci maadaama aanu waafaqsanayn dastuurka dalka jamhuuriyadda somalilan baahida maanta keentay waa taa ee xukuumadan madaxweyne muuse biixi cabdina ay ku guulaysatay hirgelintiisa iyo iyo iyo iyo hawshiisaba
waa maxay sababta imika loogu baahday in xeerkan aad keentaan sidaan kuu sheegayba sabab kale ma jirto madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo labadii kun iyo toddobiyo tobankii shacbiga jamhuuriyadda somalilan ay doorteen saddexiyo tobankii novembar labada kun toddobiyo tobankii waxyaalaadkii qarankan loogu aaminay shacbiga ku doorteen waxay ka mid ahayd qarannimada iyo barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye marka laga yimaado inuu dabargoynayo tirtirayana wax kasta oo iskaga keen hadhay wixii jamhuuriyadda republic of somalia laisku odhan jiray xeerkan ciqaabta guudna taasuu maanta ugu dambeeyey oo tusaale ahaan marka maxkamadaha jamhuuriyadda somalilan ay wax xukumaan ama ganaaxay ridaan waxaa xeerkaa hore uu jidaynayay tusaale ahaan uu odhanayay waxaa lagu riday ganaax dhan intaas oo shilin soomaaliya ah maantase waxa uu noqonayaa inuu noqdo waxaa lagu xukumay ganaax ama waxa weeyaan lacag dhan shilinka jamhuuriyadda somalilan ayaa noo qoran marka taas ayaa keentay mudduu socday muddada uu socdayna wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ayaa qaranka uga mas-uulahayd diyaarintiisa iyo hawshiisa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilanna dhinacyada uu ka sugaya waxaa ka mid ahayd waxa weeye wasaaradda xeer ilaalinta guud oo hay-ad dastuuriya ah iyo maxkamadda dastuuriga ah oo guddoomiye ku-xigeenkaasi maxkamadda sare oo guddida ka mid ahaa marka saddexdaa dariif ayaa isla diyaariyey guddoonkiisiina maanta ayaanu geynay golaha wasaarada aniga iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda somalilan